Aad baad u mahadsan tahay Cabdisamed. Haatanna wararkii ugu dambeeyay ee caalamka dhageystayaal. 54 qof oo Muslimiinta reer Gaza ayaa maanta oo keliya ku shahiiday duqeymo uu maamulka Yuhuudda ka fuliyay jiida Gaza. Ilawareedyada caafimaad ee ku sugan jiida Gaza ayaa sheegay in maanta oo keliya ee jiida ay ku shahiideen in ka badan 50 qof oo Muslimiin abriye ah kuwaasoo ay duqeymo la dhaceen diyaaradaha maamulka Yuhuudda xilli ay ku sugnaayeen goobo caam ah oo ku yaala xeyndaabka. Ilo-xogeedyada ayaa sidoo kale tilmaamay in dadka shuhaadada ah ee 54-ta ah ay 32 ka mid ah ku shahiideen duqeymo ka dhacay magaalada Gaza iyo waqooyiga Jidda. Wasaaradda Caafimaadka ee Jidda Gaza ayaa iyadana dhankeeda sheegtay in 24-kii saacee la soo dhaafay isbitaalka Gaza la keenay 153 qof oo dhimasho ah iyo dhaawaca 459 kale oo ka mid ah dadka ku nool mandiqada kala duwan ee xeyndaabka. Duqeymahan ayaa sidoo kale maanta ku habsaday sidaba uu sheegay wariye goobjoog ah dad barakacyaal ah oo ku sugnaa agagaarka isbitaalka Shuhadaa ul Aqsa ee ku yaala magaalada Deir al-Balax ee dhacda bartamaha Qidaaca. Dhanka kale, saacadihii la soo dhaafay howlgalla gaar ah oo ay ku dhinteen askar iyo saraakiil Yuhuud ah ayay kooxda muqaawamada ee jiida Gaza ka fuliyeen xeyndaabka. Kooxaha wax iska caabinta ee jiida Gaza ayaa maanta sheegay in dagaalyahano ka tirsan ay weerar ku qaadeen cutubyo Yuhuud ah xilli ay ku dhuumaaleysanayeen guri ku yaala xaafadda Al-Shajaaciya oo waayadii dambe ay ku sugnaayeen ciidamo tiro badan oo Yuhuud ah kuwaasi oo halkaasi dhaqdhaqaaqyo ka waday. Dhimashada hal askari iyo dhaawaca laba kale oo Yuhuud ah ayay muqaawamadu sheegtay inay howlgalkani ka dhalatay. Isla kooxda muqaawamada ah ee jiida Gaza ayaa sheegtay inay maanta soo rideen diyaarad droonis ah oo nooca gantaalada tuura isla markaana uu lahaa cadowga Yuhuudda xilli ay dul hehaabaysay magaalada Gaza. Ugu dambeyntii, ciidamada Ruushka ayaa maanta la wareegay magaalo cusub oo ku taala bariga Ukraine. Wakaaladda wararka ee Ruushka oo soo xiganaysa wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaas ayaa maanta sheegtay in ciidamada Ruushka ay la wareegeen magaalo lagu magacaabo Mikhayaalifa oo ku taala gobolka Donetska ee bariga Ukraine. Dhankeeda, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa isla maanta sheegtay in diyaaradaheeda difaaca hawada ee dalkaas ay burburiyeen 12 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn oo ay Ukraine habeenkii xalay ku soo weerartay dalkaas. milatariga Ruushka ayaa dib u bilaabay howlgalladooda saqdii dhexe ee habeenkii 11aad ee bishii May, kolkaas oo uu idlaaday xabad joojintii saddexda maalmood ahayd ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo lagu waday in dowladaha Ruushka iyo Ukraine uu wada hadal toos ah ugu furmo dalka Turkiga, balse warbaahinta ayaa tebinaysa in uu kulankaasi fashilmay oo aanay labada dhinac is arkin.